saad la socotid arrimahan muddooyinkan dambe aadii usoo noqnoqotay shacbiga soomaaliyeed baarlamaanka federaalka golaha xukuumadda madaxda sare ee dalka intaba runtii taargetkooda ayuu ahaa waayo waxaa laga hadlaya waxay ahayd xuduudeena iyo derbi la dhisayo guddigii warbixinta ay keeneen waxay ahayd rugnada ama ama ama calaamadeynta xuduudaha ama xuduud beenaadka aniga ma dhihi karo xuduuddii dhabta ahayd waaye laakiin xuduudda meesha hadda calaamadda saaran oo ah rugnadi macnaha tiirarkii laga sameeyey xilligii gumaysiga ay sameeyeen tiirarkaasi markay dul tageen guddigii xaqiiqi raadinta waxay soo arkeen tiirarkaasi wax la siibay inaysan jirin isla mar ahaantaana tiirarkaasi sidii loogu talagelay ay yihiin markay la shireen dadkii khubarada ahaa iyo wafdigii intiisa kale iyo dadkii maamuladii ee halkaa ka dhisnaa saddexda maamul ee halkaa ka dhisnaa oo ahaa beled xaawo doolow iyo maxaa la celwaaq inta bona waxay caddeeyeen in wax tiir ah ama calaamadeyntii la siibay inaysan jirin laakiin waxay caddeeyeen in laga qoday god dheer oo cabirkiisu balacana uu yahay afar mitir dherarkana uu yahay joogana uu yahay hal mitir iyo in ka badan ilaa iyo toddoba boqoloo mitir dherar ahna ama ama ama ama ama dariiq ahaan loo sameeyey inay jiraan arrintaasna ay tahay dhinaca xuduudda kenya dhanka kenya xigto inay tahay tiirka meeshuu ka taagan yahayna ay u jirto lix mitir warbixintaas ayay keeneen arrimaha qaarkood waa arrimo farsamo u baahan in hoos loo daadego iyagoo isticmaalayay maabkii horey u yaalay iyo khubaradii soomaaliyeed waxay arkeen ilaa iyo hadda in aysan jirin wax ku xadgudub ah arrimaha ku saabsan qodista godka ee ee dheer ee meeshaas ka qodan teedii waa arrin gaar ah oo la weydiinayo dowladda kenya hay-adihii ku shaqada lahaa ee ka midka tahay wasaaradda arrimaha dibadda iyadaa weydiin doonto oo arrintaasi horeyna waa loo weydiiyey jawaabana waa ka sugaynaa arrinta maanta warbixin ayay inoo keeneen warbixintaasi waxaa lala sheergaraynaa baarlamaanka federaalka iyo madaxda sare ee dalka markaas kadibaa go-aan wadajir lawada qaadanaa arrintan ma ahan arrin wasaaradda maxaa la dhahaa golaha xukuumadda keliya go-aankeeda gaar u gaaraya ma ahan maadaama arrintu ay ka timid marka hore golaha waxay ku waday qaab diblomaasiyeed laakiin arrintan kale bareshar garaynta tirada badan leh waxay ka timid golaha baarlamaanka annagoo tixgelinayna anoo aad u ilaalinayna ee tala soo jeedinta golaha xukuumadda iyo tala soo jeedinta madaxda sare waxaan isla qaatay in markii hore baarlamaankana uu dhegays ay dhegaystaan warbixinta guddiga madaxda sarena ay dhegaystaan markaas go-aan wada jir ah waayo arrintan arrin hal hay-aadood gaar ah mas-uul uga ah ma ahan waa mid guud si wada jir ah go-aankeeda in loo wada qaato taasoon rajayn doonno shacbiga soomaalida inaan ugu taageeri doonaan waxaan rabnaa inaan ogaano godkaas muxuu yahay iyo sababta loo qaadaysa maxay tahay waynot waxaa waxaa naga dhexeeya waayo baverson wax la yidhaahdaa jiro dokumentiga ay la tageen maxaa la dhahaa iyo maabka ay la tageen wafdiga kuma qorno inta kilomitir oo calaamadeyntaasi laga dhaqaaqayo waxyaabaha la rabo in la ogaado waxay tahay baverson in la sameeyo oo labada dhinac oo ah qoloba qolada kale inaysan ereydaas imaanin normaly standard ahaan caalamka waa ka jira waa shan kilomitir toban kilomitir oo waxaa dhici karto baverson inay ahaato oo labada dhinac meesha xuduud ay tahay shan kilomitir ka xagga ama toban kilomitir ka xagga inaysan soo dhaafin marka arrintaasi arrin muuqata maahan marka datswy inaan weydiino waxaan xaq ugu leynahay inaan ogaano baversonka oo loogu talagalay eridaasi meeqa kilomitir ayuu calaamadeyntaas inuu ka dhaqaaqsan yahay laga rabaa dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya labadaba datswy waxaa jiray markii hore labada kastam calaamadee lahaayeen labada kastam kastamka soomaaliya meeshuu fadhiisanayey iyo kastamka kenya meeshuu fadhiisanayey dhulka u dhexeeya wuxuu ahaa dhul bannaan aad u bannaan ayuu ahaa hadda labaatan shantan sano labada dhinacba waa wada degeen labada dhinacba dadkii waa wada degeen guryay ka wada dhisteen arrintaas waxyaabaha u baahan in laga wada hadla ayay tahay waxna anageena saamayn doontaa waxna eegay saamayn doonta